الحمد لله الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد والمصير وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى له تمام الملك وكمال الحمد فمن تمام ملكه وكماله أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وأنه ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو خالقه ومالكه ومدبره ومن تمام حمده وكماله أنه لم يقدر شيئا ولم يشاء ولم يشرع مشروعا إلا لحكمة وعلى وفق الحكمة ومن ذلك ما يقدره الله تعالى من الآيات الدالة على صدق الرسل تأييدا لهم وإقامة للحجة على أممهم فهذه النار الحارة المهلكة كانت بردا وسلاما على إبراهيم نبي الله وخليله عليه الصلاة والسلام حين ألقاه فيها كفار قومه قال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله قال وسلاما لأدى إبراهيم بردها بارك الله فيكم waxaynu xoogaa ka qaadan doonnaa ilaahay subxaana wa tacaala rasuullada markuu diro amba ambiyada kutubna uu ku soo dejiyo waxaa ilaahay ku xoojiyaa aayado amba calaamado amba mucjisaad tusa nebinimada nebigaasi xaqnimadeeda xaqnimadiisa si ay dadku ugu cibro qaataan oo ay rumayntii qaybiga ahayd ee alla ka maqleen subxaanahu wa tacaala iyadoo cad oo la dareemi karana ay u arkaan tusaale nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markay qoomkiisii ka hor yimaadeen ee ay dabceen inay gubaan oo intay dab dhamaca ay shideen amba oog aad u weyn ay dabka ku tuureen dabkii wax gubi jiray alle wuxuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala mid aan waxba gubaynin allah baa la hadlay dabka laftigiisii qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim allah wuxuu toosula hadlay dabkii wuxuu hi dab yahow badbaadi ibraahim qabow noqo halkaad kuleylka ahaan jirtay caada ahaan waxaanad noqotaa mid badbaadiya amba badbaado u noqo nebiyullaahi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam waa aaya amba ilaahay ku xoojiyey nebiyullaahi ibraahim nebinimadiisii oo way arkeen dabkii faraha badnaa ay shideen ay ku dhex tuureen ayaa gubi waayey sidoo kale nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam markii uu ka baxsaday fircoon ee muuse iyo qoomkiisu ay israaceen badduna ay ka hor timi allah wuxuu faray inuu badda ku dhufto uluusitay baddii waxaa ka dilaacay amba ay noqotay laba-iyo toban dariiq laba-iyo toban jilib bay haayeen reer bani israa'iil laba-iyo tobankii dariiq ayay mareen fircoonna allah subxaanahu wa tacaala wuu ku halaagay bad waxaynu ku naqaanee inay biyo tahay oo aan fadhiyin weliba intaa iskaraacdo oo kacda baddii baa ilaahay wuxuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala yabas mid qallalan ayuu alla ka dhigay subxaana wa tacaala waxaanad garan kartaa farqiga u dhaxeeya biyo qulqulaya oo socon jirayoo biyo badeeda iyo buuraha farqiga u dhexeeya waad garan kartaa buuru way degan yihiin ma socdaan nebiyulaahi muuse markuu usha ku dhuftay waxay noqdeen sida buuraha oo kale kadawdi alcadiim sida buur weyn oo kale ayay noqotay dariiq waliba waxauu ka dhex dilaacay baddiiba waa awood ilaahay siiye nebiyullaahi ku taageeray oo ku ayadaya nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayib mar kale oo reer bani israa'iil ay haraadeen markay ku dhaceen tiiha iyo asqada amba asqowga waxay ilaahay weydiisteen nebiyullaahi muuse inuu ilaahay u weydiiyo roob iyo biyo ay cabbaan ilaahay wuxuu amray nebiyullaahi muuse ushuu sitay inuu ku dhufto dhagax dhagaxani noocuu doonaya ha noqdo dhagixii waxaa ka dilaacay laba-iyo toban ilood markaasaa ushii markuu nebiyullaahi muuse ku dhuftay mararka qaarkood usha nebi muuse iyadoo ul ah oo adhigiisa ugu lulo oo bahlaa iskaga celiyo oo biyaha markuu dhaansanayo qarbadka uu sudho ayaa mararka qaarkood waxay isu bedelaysay xayatan tasca mas ordaya ayay noqonaysay markuu qaadana markuu dhulka dhigun bay masla noqonaysay markuu qaadana ushiisii caadiga ahayd ayay noqonaysay nabiyullaahi ciise oo kale calayhi salaatu wasalaam qof dhintay ayaa soo noolaan jiray biidni illaahi tacaala qabriguu imanayaa qabriga markuu yimaado waxay culimmadu le u yeedhi jiray fayakhruju biidni illaah markaasuu qofku soo baxayaa shaygii dhoobadoo kale sida carruurtu geela u sawiri jirtay iyo waxa la mida shibrahoo kale inta la sawiro ayuu ma shimbiroo kale weekaysiiyo ayuu alla beryi jiray waxay noqon jirtay shimbir duushada fayakuunu dayran yadiiru biidni illaah ayay noqon jirtay tusaale ahaan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi wa khaliiluhu aayaad fara badan buu isaguna lahaa iyo mucjisaadkaasi maalan reer maka ayaa mar waxay rasuulka weydiisteen inuu tuso calaamad amba astaan tusaysa rasuulnimadiisa daate dayaxa oo halkaa taagan ayuu ilaahay baryay dayaxu laba qaybood buu u qaybsamay uu kala go-ay dayaxa laftigiisu markaasaa waxay arkeen dayaxa oo buurta xiraan la yidhaahdo imaka ku taalla labada geesood ka maray waana adilo saxiixa oo mutawaatirah ayaa ku soo aroortay sidoo kale markay qurayshi abaarsato amba carabi abaari ku dhacdo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bay u iman jireen waxay weydiisan jireen inuu alle u weydiiyo amba uga baryo roob saxaabiga anas wuxuu sheegayaa radia allaahu canhu rasuulku isagoo mimbarka saaran maalintuna ay jimco tahay samaduna midh xayaaba ah aanay lahayn wax xayaaba ahba caadna mar ay ku tahay aanay lahayn ayaa nin ka soo galay albaabada masaajidkii nebiga mid masaajidkii mid ka mida madiina markaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow abaaraa nagu dhacay oo dadku ma socon karaan waa maaragtay xoolihii way madheen ilaahay noo bari rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labada gacmood buu koru taagay fwaladii nafsii biyadihi maa wadacahaa xataa haara saxaabun amhaalu ljibaal ilaa cirku mar qudha ayuu soo buuxsamay daruuro xoog leh oo sida buuraha oo kale dholal waaweyn amba fadad waaweyn baa soo kacay rasuulku isagoon mimbarkii ka tegin oo weli sidii khudbaddii ugu jira ayuu roobku soo daatay saxaabigii goobjoogga ahu ahaa wuxuu leeyahay xataa ra'aytu lmadara yataxaadaru calaa lixyatihi masaajidka rasuulku sabad iyo jingadan midna ma ahayn ila wuxuu ahaa dee wuxuu ka samaysan yahay cariish amba geetibreedka oo kale waa buu iska ahaa ilaa aan arkay buu yidhi rasuulka garhkiisa oo roo intuu masaajkii darooray biyihii daroortu ay ka sii qulqulayaan jimcahana uu rasuulku duceeyey ilaa jimcihii kale ee toddobaadkii soo socday roobku mar qura isma taagin sidii buu u daayey u shumayey ilaa ninkii icraabiga ahaa intuu mar dambe haddana uu soo noqday yidhi dee waanu kala xidhannay roob baana kala xidhay xoolihii baaba'e laysuma socon karo guryihii way dumeen rasuulka ilaahay oo ilaahay noo bari roobkan hanaga joojiye eh rasuulku sal alay slam waa jimcihii dambe waxa uu ilaahay uu baryey allaahuma xawaalayna walaa calayna ma odhan lagaama cabbo iyo balaaya kaa cabtay waxaa midna ma odhan ilaahayoo hareerahayaga ka dhig farta ayuu ku fiiqayey famaa yushiiru biyadihi ilaa naaxiyati gacanta min asamaa ila nfarajat xataa saarat ilmadiinatu fii mili اlikliil wاlmadaru xawlaha yamiina washimaala waxaa kaloo dhacay buu leeyahay rasuulku sal ly slam meel kastoo rasuulku gacanta ku fiiqo cirku wuu ka tegayey amba daruuru way kala tegayeen ilaa madiine ay noqotay gabal bar bannaan oo kale amba berkad hareeraha ayaga ayuubuu roobku kala tegay buu dhinacyada madiina samada intii madiine ku bannaanayd ku beegnayd baan u jeeday ayuunbaa noqotay bannaan bar amba gabal oo kale marka aayaadka rusushu noocaasay ahaayeen calayhim asalaatu wasalaam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آياتكي أما معجزاتكي نبي وحا كمدها صلوات الله وسلامه عليه حديبية عندي رسولك هشيسك أقلية حديبية وشوقي أيا واحد علي بيلاءان أصحابتي نبي ويها الرعادين رسولكنا وحبي الله يا نمتره wayse yar baa rasuulka agtiisa taalay rakwa waa inaa-un min jildin saanbay ka samaysan tahay qadar yaroo biyaa ku jira rasuulku sala allahu calayh wasalama wuu weysaystay biyihii buu gacanta geliyey dadkii dabadeeta wayso markaa biyihii ogaay markay arkeen baa rasuulku ku yidhi maa lakum qaaluu laysa cindanaa maaun natawada walaa nashrab ilaa maa bayna yadayk rasuulka ilaa isagu weysadaa yar buu sitaa ee haragga ka samaysan sida sibraarka oo kale ah markaa waxay dhahdeen isagoo weysaysanay inbuu rasuulku arkay markaasuu yidhi maxaa u weysaysan laadihiin waxay dhaha rasuulka ilaahay oo biyo uma haysanno wax la cabo iyo wax lagu weysaysto midnaba biyo waxaanu haynaa intaa adiga ku hortaalla ee weysadaada uun ku jirta saasay yidhaahdeen rasuulku sal allahu calayh wasalama wuxuu leeyahay saxaabigii xadiidka warinayay fajacala almamaar ilaahay fawadaca yadahu fi rakwa way afballaaran tahay gacanta ayuu geliyay rasuulku weysadii yaray faraha xadiidka qaar baa afar farood tilmaamaya ayuu geliyey fajacala almaau yafuuru min bayni asaabicihi dabadeeto waxaa bilaabmay biyuhu inay faraha rasuulka dhexdooda ay ka soo gutaacayaan biyihii meesha ku jiray baa batay mise ilaa faraha rasuulka dhexdoodaba ila biyaha ay ka soo baxayeen allah baa yaqaana subxaanahu watacaala fajacala almaau yafuuru min bayni asaabicihi kaamhaali alcuyuun sida ilaha biyaha oo kale amba durdurada oo kale ayay u soo gutaacayeen waxau yidhi saxaabigu fasharibna watawada'na waanu cabnay waanu ku weysaysanay saxaabigii xadiidka warinayay baa waxaa lagu yidhi imisaad ahaydeen markaasuu yidhi boqol kun oo nin haddaanu ahaan lahayn waynagu fillaan lahaayeen laakiin annagu kun iyo shan boqoloo nin baanu ahayn markaa waa taagoo weyso cagadaa yar kun iyo shan boqol oo nin baa cabbay oo ka weysaystay oo ku intifaacay kun iyo afar boqola riwaayaadka qaarkood way tilmaamayaan waxaa kaloo dhacday nebigu isagoo safar ku jira salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayay sahaydi gooday waxaad cunto haysaan isukeena buu yidhi ilaahay buu baryey waa uu duceeyey nin walaba weelkaaga soo qaada buu yidhi weelkiisii buu soo qaatay nin waliba weelkiisii buu ka buuxsaday haddana wafadala fadlu kaiir in badan baa hadhay markaasaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أني محمد أني عبد الله ورسوله إلهي بان قرأي كلقي إنه حق لقو عابده أنه وحن قرأي رسول إلهي إن أنا هاي قفك إلهي لكل ما سبحانه وتعالى إنت توحيدك لي ماده إستغن كشك سنين وحاو قليا جنة rasuulku sal allahu caleyh wasalama intuu joogay madiine intaan mimbarka loo samayn jirid geed timira ayuu cuskan jiray uu ku tiirsan jiray dhabarkuu ku tiirin jiray dabadeeto markii mimbarkii loo sameeyey ee geedkii uu ka fogaaday ayaa geedku wuxuu bilaabay inuu taaho فجعل الجذع يئن كما يئن السبت sida ilmaha yar hiq hiq hiq hiqda markuu uu hinta bilaabaya amba dhamaysto uu hiqleeyo ayuu geedku bilaabay rasuulku wuu dajiyay fasakanahu kama maaragtay sida yusakanu sabiy xataa sakan sida ilmaha yar loo aamusiiyo ee loo lulo oo kale ayaa rasuulku xasiliyey marka aayaadka nebigu way badan yihiin ilaahay baana subxaana wa tacaala jihooyinka oo dhan ka muujiya waxyaaba uu ku taageerayo ambiyadiisa rabbi wuxuu yidhi sanuriihim aayaatina fi laafaaq wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid waxaanu aayaadka iyaga ka tusi doonaa jihooyinka iyaga oo dhan iyagana lafahoodana waxaanu ka tusi doonaa aayaadka iyaga ilaa ay u caddaadaan inuu rasuulkan iyo kitaabkaniba xaq u yahay nebiyow miyaanu kuugu fillayn rabbiga shay walba inuu arkaayo dhaqan rasuulku wuxuu lahaa jiray markuu xaajo gudanayo ee bannaanka uu baxo inuu hadya jiraale meel gabaada uu daydaydo maalin maalmaha ka mid a ayaa dhirtu waxay noqotay meel ay ka kala teelteel tahay laba geed baa maaragtay kala durugsan rasuulku u amray labadii geed inay u asturaan oo ay gabaad u sameeyaan way isu soo dhowaadeen saxaabiga xadiidka wariya wuxuu leeyahay waxay u hoggaansameen sida awrka hayinka ah oo kale u hoggaansamo ayay isugu soo dhowaadeen rasuulka gabaad bay u sameeyeen markuu rasuulku xaajo gutayna way iskaga tegeen oo meesha way ka dhaqaaqeen markaa bal aayaadka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waynu sii wadi doonnaa markaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh raacitaankiisa iyo weynayntiisa iyo salligiisaba waa inaynu badinno waayo jeclaanta ilaahayuuna jeclaanayaa waxay ku xidhan tahay raacitaanka aynu raacno nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah ilaahay wuxuu leeyahy rasuulku waxaad nebiga ku tidhaahdaa haddaad ilaahay jeceshihiin aniga iraaca oo nebi muxameda allah markaa wuu idin jeclaanayaa dembigiinana wuu naafayaa ilaaha dembi dambadana weli dad xanuunsanaya iyo dad gaala carruurtii ka qaadatay iyo qaar u xidhan intaba waxaa laynaga dalbaday inaynu u ducayno muslimiintu inay isu duceeyaan ay ducada isku daraanna way habboon tahay oo walaalnimada islaamnimada xuquuqda aynu isku leenna mid ka mida weeye waxba ma dheerin laakiin ducada ayaynu isku dardaraynaay inaan carruurtii laga qaatay baa jirta ilaahay carruurteeda ha uga furfura gaalada ayaha ubadkeeda ha u soo celiyo ilaahw iyadaa hooye ah ilaahay oo rasuulkaagaa sheegay hooyadu inay cid walba kaga xaqbanimo badan tahay ubadkeeda xataa ka dhala inay kaga xaqnimo badan tahay rabbigow gaalaa ka qaaday waa gaalo qaraabo lama aha ehelo uma aha lama caqiida aha diinna lama aha ilaahw hooyadaa muslimaddaa carruurteeda u soo celi ilaahw gacanta cadowga uga soo saar ilaahayow inanka gacanta cadow ku jira biixi inba lagu soo celiyaa inan baa ka xidhanaya ilaahay inankiisa ha uga furfuro ilaahay subxaana wa tacaala ha uga furfuro ilaahay xadhiga xorriyad ha ugu bedelo xorriyaddiisii ilaahay u soo celiyo inta bugtana ilaahay caafimaad ha siiyo nasal allah alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyahu innagana allah inoo dembi dhaafo muslimiinta inta dhibaatada ku jirta dhibaatada allah ka korqaado intii dhimatay allah ha u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto roob degdega oo daad wax qaada iyo danab wax dila iyo duufaan midnaba aan lahayn rabbi hayna siiyo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk sala allahu calaa